ganacsatada magaalada saakow ayaa waxaa u dhammaaday duruus ugu socotay magaalada kuwaas oo ahaa culuumta luqadda carabiga waxa uu dhammaaday ardayda kitaabka ajruumiga ee naxwaha iyo farqurxinta carabiga gebagabada duruustan soo dhammaatay waxay ardaydu u mahadceliyeen sheekha bixinayay casharadani iyo maamulka islaamiga ah ee degmada saakow macalinkan ninshaani maybaa dalbanay in isunin ku bilaabo luuqada sida ajruumiga oo kale hata koleyna nin bilaabay ajruumigana maasha allah waa biyaajidii lamaad oo isla macalinkunkan ah nin dul marow maasha allah walbadaan ku fahanay waxyaabaha aan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa sida wax loo ciraabiyo tusaale ahaan rabbi waafiqnii fa acmala saalixan rabbi munaadaa xudifa minhu xarfu nidaa'i asluhu yaa rabbi yaa xarfu nidaa rabbi munaadaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almutakalim almaxfuudatu litakhfiifin manaca min duhuuriha ishtigaalu almaxali bixarakati almunaasaba rabbi mudaaf وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وفقني فعل الدعاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب فأعمل الفاء فاء السببية الواقعة بعد الدعاء أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا صالحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره bulshada ku nool magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa ku tallaabsanaya horumar xagga waxbarashada ah waxaana masaajidda iyo maraakiistaba ka socda xalqaad cilmi ah